bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa khamiis kowda bisha kow iyo tobanaad sanadka laba kun sideed iyo toban kusoo dhowaada warka aroornimo ee raadiyo muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu dhammaystirayo heshiiska ay gaadheen dhinacyada siyaasadda isku haya ee koonfurta suudaan ololaha isxilqaan ee lagu dhisayo qaar ka mid a hay-adaha dowladda ayaa waxa ay magaalada muqdisho uga socdaan si wanaagsan orodyahan soomaali ah oo dalka koonfur africa waxa uu kaga qayb galay tartan ciyaaraha suweto marathon oo sanadkiiba mar lagu qabto dalka koonfur africa wararka dibadda raadiyo muqdisho saaka idiin hayana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa waxa ay ugu baaqday dalka sacuudiga in uu joojiyo dagaalka uu ka wado dalka yemen oo sanadkiisii saddexaad iminka socda
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed iyo wafdi uu hogaaminayo waxa ay maalintii shalay tole ah ay gaadheen dalka south suudan halkaasi oo lagu qabanayay munaasabad lagu dhammaystirayo heshiiskii kol hore ka dhacay magaalada adis ababa ee la isugu soo dhoweynayay dhinacyada ay siyaasaddu u dhexayso ee koonfurta suudan sugaal macalin ayaa arrimahaasi isha soo mariya haddana istuudiyaha igula sugan haye sugaal
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo shalay gaaray magaalada jubba ee caasimada dalka koonfurta suudaan ayaa ka qayb galay munaasabad loogu dabaaldegayo heshiiska nabadeed ee dalkaas oo madaxda urur goboleedka igad ay garwadeen ka ahaayeen madaxweyne farmaajo ayaa ka mid ahaa madaxweynayaashii markhaatiga ka ahaa heshiiskii nabadeed ee bishii sebteembar magaalada adisababa ku dhex maray dhinacyada koonfurta suudaan kaas oo looga gol lahaa xal u helista khilaafka dalkaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya oo hadal ka jeediyey munaasabadda loogu dabaaldegayo heshiiska nabadeed ee laga gaaray ayaa xusay dhibaatada dagaal ka sokeeye asagoo si faahfaahsan uga sheekeeyey burburkii soomaaliya kasoo gaaray iyo sida ay haatan shacabka soomaaliyeed uga soo kabanayaan madaxweynaha ayaa dul istaagay aragtida jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya ee ku salaysan daris wanaagga iyo in ay dadaal ku bixiso nabadeynta gobolka geeska afrika si loo xoojiyo iskaashiga waxwadaqabsiga iyo horumarka shucuubta walaalaha ah madaxweyne farmaajo ayaa kula dardaarmay madaxda dalka koonfurta suudaan in ay ilaashadaan heshiiskan nabadeed kana shaqeeyaan sida ay uga miro dhalin lahaayeen himilooyinka shacabkooda dowladda koonfurta suudaan ayaa casuumad rasmi ah oo ku saabsan munaasabadan waxa ay u soo dirtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo si loo xuso doorka diblomaasiyadeed ee jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya ay ku lahayd xal u helista colaadaha sokeeye ee dalkaasi
sugaal macalin aada baad u mahadsan tahay ololaha isxilqaan ayaa waxaa lagu dhisayaa qeybo ka mid a hay-adaha dawliga ah iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana uu kol hore daafuray ololaha isxilqaan ayaa hadda waxaa ilaa afar xarumood oo ay ka mid tahay stadium muqdisho maktabadda qaranka madxafka qaranka iyo golaha murtida iyo wacyigelinta qadka taleefonka ee muqdisho waxaa toos ugu jira cabdirasaaq xaaji saleebaan oo maalmahaanba isxilqaan inooga soo warramaya cabdirasaaq may maqashaa
cabdulaahi kulmiya si fiican baan ku maqlaa bal horay u soco halka aada joogta iyo waxa ka socda
cabdulaahi kulmiye waxaan ku suganahay xarunta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo dabcan saaka ku qoran jadwalka shaqada isxilqaan weliba waxaa xusudooda wasaaraddu inay tahay wasaaradii toban iyo labiyo tobnaad markaa shaqaalaha ayaa madaxda wasaaradda waxay kula hadlayaan farxadda wasaaradda iyagoo goordhow oo daqiiqad ama laba daqiiqadood in ka yara u dhaqaaqi doonaa ama u ruqaasan doonaa xaydaabka tiyaatarka oo aan ka fogeyn wasaaradda ganacsiga si ay u gudagalaan shaqadii ahayd isxilqaan ee baryahanba ka socotay xarunta tiyaatarka qaranka
waa gartay cabdirasaaq wasaaraddii laba iyo tobanaad maadaama ay tahay horta wasaaraduhu maxay ka qabtaan tiyaatarka marka ay tagaan
tiyaatarka cabdulaahi oo waxay ka qabtaan oo ka mid a marka ay galaan wasaaradaha oo iyo shaqaalaha wasaaradaha iyo madaxdooda oo isla socdaan markay soo gaadhaan dabcan waxay qabtaan tiyaatarku waxaa soo gaadhay burbur xoog leh oo ka soo gaadhay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay marka shaqaaluhu marka ay meesha gaadhaan laba qaybood bay u kala baxaan qayb dhismaha ka socda tiyaatarka ka qayb qaadata iyo qayb burburkii xadhaagigii ka hadhay burburkii tiyaatarka banaanka u dhigo walow ay nadiif ka dhigeen oo ay qashinka iyo waxa ay ka nadiifiyeen hadda laakiin hadda loo diyaar garoobayo dhismihii isagoo xusud mudan tahay inuu dhismuhuna maalmahanba u socday
waa gartay marka maadaama ay wasaaraduhu xoogooda iyo ay ku kordhiyaan cabdirasaaq ka waran wax isbedelaha tiyaatarka hadda ma ka muuqdaan maadaama weli hawsha ay bilow tahay cabdulaahi aada iyo aad waxaa la odhan karaa anigu waxaa ka mid ahaa wariyaashii warbaahinta qaranka ee tobankan labayo tobankan cishe ay socdeen ololuhu ay socdeen oo wasaaradu imanaya sida joogtada u imanayay marka dabcan haa marka loo fiiriyo siduu ahaa laba iyo toban cisho ka hor iyo sida uu saaka yahay waa jiraa isbedel weyn oo la taaban karo
cabdirasaaq xaaji saleebaan aad baad u mahadsantaha saaxiib mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay kormeer ku tageen degmooyinka kaxda iyo dherkanley kaas oo ay si toosa ay aragtidooda iyo qaabka ay howlahaasi u socdaan warkaas waxaa inoo haya nuur siciid tahliil
si loo muujiyo xasiloonida dhinac kasta oo caasimada ka mid ah iyo howlaha adag oo ay ciidamada amniga ka wadaan degmooyinka gobolka banaadir ayaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha booliiska soomaaliyeed ayaa howlo kormeera ku tegay duleedka degmada kaxda kormeerkani oo ahaa mid socda oo waqti badan qaatay ayaa mas-uuliyiinta iyo saraakiisha iyadoo aan wax gaadiida la socon waxa ay ku lugeeyeen qeybo ka mid a goofaf ka tirsan degmada kaxda si loo dhiirigeliyo howlaha amniga socda waxaana kormeerkani hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane tuulax iyo sidoo kale xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane cumar cabdirasaaq xuseen inta ay madaxdu socotay waxa ay booqotay deegaanka ceel cismaan cali ee duleedka degmada kaxda halkaasi uu warbaahinta qaranka kula hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax waxaan kasoo bilownay degmada kaxda iyo dharkiinley waxaan hadda joognaa ceel cismaan cali oo duleedka kore ee kaxda ah halkan waa goob sida naloo sheegay ay dhowr marna laga soo warin jiray inay halkan shabaab yimaadaan sida hadda caawa aragteen waxaa roondo iyo howlgal ka sameynaya ciidamada amniga gobolka banaadir waxaana idiin muuqata inaan anaguna si socod luga ku nimid halkan wixii laga sheegi jirin inaysan ka jirin waxay qeyb ka tahay meeshaan in amnigeeda aan ogaano amniga caasimadda maadaama halkan ay tahay meelaha ugu badan oo laga soo geli karo magaalada inaan tagno goobaha jaboontiyada ama albaabada laga soo gala magaaladaas hadda ka horna waxaan daynilan saasoo kale habeen ka sameynay waxaan rabnaa haddii magaalada dhexdeeda shabaab laga sheegi jiray duurkaan rabnaa inaan hadda aan isla galno waana ujeedaa caaway inaan howd cid naga dambeysa aysan jirin inaan joogno oo mugdi ah marka haddii ay halkan joogaanna waa waa ugu imaan lahayd marka aada iyo aada ugu ammaanaya ciidamada amniga waxaan ka shaqeynayna waxay tahay si amniga magaaladan wax badan iskaga bedelo in goobaha khatarta ah ama lagu sheega al-shabaab inay tagaan ama loo malayn jiray ciidamadu inay si tegi jirin inaan lug ku tagno marka aada aan kugu ammaanaya shaqada haysaan waana rajeynayaa inaan sii badin doono dualen dhanka kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha booliiska soomaaliyeed waxa ay booqdeen xarunta deegaanka garisbaale ee magaalada muqdisho waxaana ay halkaasi kula kulmeen maamulka deegaanka oo ay ka wareysteen xaalada nololeed iyo midda amni ee garisbaale nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya orodyahan soomaali ah ayaa waxa uu dalka koonfur afrika kaga qayb galay tartanka ciyaaraha suweto marathon oo sanadkiiba mar lagu qabto dalkaasi orodyahankaasi iyo kaalim kaalintii uu tartankaasi ka galay iyo qaabka uu u tartamayeyba waxaa warkan koonfur afrika inooga soo diray cabdulaahi amiin qorshe
waxa uu ku jiraa diyaargarowgii ugu dambeeyey wuxuuna doonayaa inuu ka qayb galo ciyaaraha orodka ah ee loogu magacdaray suweeto marathon oo sanad walba bisha nofembar lagu qabto xaafadda suweeto ee hoos timaada magaalada johannesburg cabdikariim maxamed nuur waxa uu ka mid ahaa kumnaan dhalinyaro soomaaliya oo dalka koonfur afrika u yimid inay ka xamaashaan kana samaystaan nolol cusub ay wax uga taraan qoysaskooda oo ay kasoo tageen balse cabdikariin waxa uu ka dhex helay xirfad uu maanta dadaal ugu jiro inuu mustaqbalka magaciisa iyo sharafta dalkiisa kor ugu qaado tartankii markuu dhaca kadib ayaa waxaan u imaadeen qolooyin kumitiya xaafadda la degan waxay dheen waxaan baahanahay Soomaali refugee ka qayb gasho tartankii ciyaaraha aan ka qabanayna waddankeena gobolka marka ay degnaa marka iyadoo anaga sidii lagu daray markii waxaa ogaaday inaan orod ku fiicanahay kadibna waxaa xoogi saaray meeshii futbalka oo dhankiisa mustaqbalkiima inaan ciyaaraha fiiriyo marka ciyaarihii fudud aan galin waxaa arkay inaan rajo fiican ka leeyahay aan heer fiican gaarsiin karo alxamdulilah hadda South Africa waxaa ugu jira gobolka aad joogo toban ku hore ay ku jiraa si uu u yimaado heerkan waxa uu ii sheegay inay ku qaadatay waqti dheer islamarkaana uu kasoo dhex baxay dhalinyaro badan oo isugu jira south african iyo ajaanib kale oo kala qayb galay tartamada ciyaaraha fudud ee orodka ah oo lagu qabtay gobolka uu kaga nool yahay dalkani koonfur afrika okay ciyaaraha fudud gobol kasta wuxuu leeyahay liigu leeyahay liig badan ka qaybgala marka gobolkeyga loo laakiin ciyaar waxaa jira loo soo baxaayo ac champion la gobollada isku imaanayaan kaa kan kii koowaad soo baxay oo sabeeta marathon kan waay kii ugu koowaad soo baxay oo caalamiya gobolla soo baxay gobollada dhan sabeeta marathon kaad dhici doon insha allah aan sawir nigu sheegay soomaalida ku nool magaalooyinka dalka koonfur afrika kuma badna dhalinyaro ka qaybgala noocyada kala duwan ee ciyaaraha fudud waxaana jiro tiro yar oo cabdikariin uu ku jiro kuwa oo u orda si uskood si ay kor ugu qaadaan xirfadooda waxaana mararka qaarkood ay kala kulmaan bulshada fikrado kala duwan balse cabdikariin waxuu u arkaa fursad soomaalidu inay kaga faa-iideysan karaan inay ka dhex muuqaan bulshooyin kale ay la nool yihiin
runtii markii loo fiiriyo anaga dad qaxootiyaa nahay iyo waddankan qaxootiga jooga oo shaqaystaan dhanka shaqooyinkaaga inaad caqabo kala kulmid macquul waaye mararka qaar adoo tartalanle inaad aadi karin macquul waaye dhibaatooyin kale kala kulma jiraan just muhiimadda dhankaa kaliya waxaa ka ahayn dadka soo africa ciyaartooyda aad ay u qiimeynaya markii isdhexgal la dhaho waddankan waxaa ku qaataa waqti waaye haddii waqti aad yimaatid kalab kalab ka sare kusii qaadanayo marka caqabada ugu weyn oo kaliya kala kulma waxaa waaye dhanka shaqooyinka ilan waxaa yar dad waxaa ka mid naad kusaa ogtahay soofar ka shaqaysanaa shaqooyinkaas inay caqabo ku siiyaan macquul faarax oo ka mid ah bahda ciyaaraha kubadda cagta ee magaalada johannesburg ayaa ii sheegay inay ku faraxsan yihiin ka sports ahaan in cabdikariin uu ka dhex muuqdo mid ka mid ah tartamada caalamiga ee ka jira dalkani koonfur afrika waxaanu ku taageersannahay taageero buuxaana siinaynaa inuu ciyaartan oo marathonka loo yaqaano lagu qabanayo gobolkan sobeto inuu qayb galo oo magaca soomaaliya uu matalo oo la tartamo dad lagu qiyaasay labaatan iyo saddex kun inuu la tartamo uuna guusha magaca soomaaliya usoo hooyo guul maxaa noogu filan inuu magaca soomaaliya ee ka muuqato oo dadkaas laga helo horta gudoomiyaha dhalinyarada soomaalida ee dalkani koonfur afrika maxamed cumar talyaani ayaa warbaahinta qaranka u sheegay inay kaalin mugla ka qaadan doonaan ka dhalinyarani cabdikariin ay ka saacidaan waxyaabaha uu u baahan yahay waxaana uu baaqay ganacsatada soomaalida ee ku nool deegaanka soweto in tartanka orodka lagu qabanayo xaafadooda ay ka qaataan kaalintooda si ay kor ugu qaadaan magaca soomaaliyeed laba arrin baan rabaa inaan noqdayo meeshan kow cabdikariin annakaa u yeernay ururka dhallinyarada ayaa u yeeray si niyad iyo dhiirigelin ay u siiyaan cabdikariin uuna ogaaday in la garab taagan yahay ilaan qorsheenuunu yahay ilaa meel heerka uu ka gaari karo orodka inaan ka saacidno ganacsatada soomaalida sbeshal suweeto waxaad ogtihiin inuu faalansi badan dhibaato badan ka jirto oo weli dukaamada qaar xiran yihiin waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano reer suweeto marka magacii iyo dulmigiini lagu hayo waxaan rabnaa dhinac kale inaan gudino fursada ayaan idiintaa maalintaas inaad soo baxdaanna banaanada imaataan una muujisaan cabdikariin uu yahay muwaadin soomaaliyeed calamadan aad soo qaadataan oo boqolkiiba boqol idinka saacidi doono dhanka calamada ugu dambeyn cabdikariin ayaa ii sheegay inay jiraan shakhsiyaad ku garab istaagay hamigiisa una fuday inuu usoo baxo tartankani suweeto maradon
runtii hadda orodkan od soo baxe waxaa qiibli wax ka qaatay aan rabay in halkan ka xusho khayr laa siiyo muwaadin soomaaliyeed ee jooga maraykanka nuur cabdinuur waale kaas oo ii siiyey fursad inaan shaqooyinka ahaayay inaan joojiyo shaqada fasax ka soo qaato liif wax aan soo qaato aan isku diyaariyo orodka hadda ka dhiman labada bil taasna aad ugu mahad celinaya cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe barnaamijka saakii dunida telefishinka qaranka soomaaliya johannesburg koonfur africa
u mahadsan yahay odayaasha dhaqanka qaarkood ee ku nool magaalada muqdisho ayaa baaq nabadeed waxa ay u direen beelaha ay diritu ku dhex martay deegaanka dhumay oo ka tirsan gobolka sool iyadoo halkaasina ay horay u gaareen odayaal dhaqameed odayaal dhaqameedyo ka kala socda dhammaanba gobolada dalka soomaaliya iyo wadamada deriska qaarkood cabdulaahi axmed kulmiye ayaa warbixintan haya
kulankan oo ahaa mid nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda deegaanada gobolka sool ay baaq nabadeed ugu dilayeen dadka walaalaha ee dagaalka ku dhex maray deegaanka dhumay ee gobolka sool waxaa lagu tilmaamay dagaaladii ka dhacay kuwa ayaan darraa oo dhibaatooyin fara badan ku haya nabadda iyo xasiloonnida shacabka wada degan gobolka sool qaar ka mid a nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka ee ka hadlay kulanka ayaa ugu baaqay dhinacyadu ay diriirta ku dhex martay deegaanka dhumay inay joojiyaan lana soo afjaro colaadda si lagu wada noolaado nabad iyo xasiloonni waarta waxaannu ku baaqaynaa oo ku baaqaynaa oo ku baaqaynaa in la joojiyo la xakameeyo khalad dhacaba waa la saxaa ilaahay dad buu inaga dhigay qaran buu inaga dhigay qowmiyad buu inaga dhigay haynoo taliya caqligu aynu joojinno dagaalka kan waxay dhibaato ee jira ee la kala tirsanayana miiska dushiisa iyo wadahadal aynu ku wada xallino waxaan u lahaa marka dadka walaalaha ehelka labada beelooda walaalaha ee dhibaatadu dhex martay waa caqli xumo in dhibaata ay dhex marto inay isku laayaan waxaan macno lahayn inay isu xin iyo weynaadaan macno samayn mayso waxaan odhan lahaa intii dhimatay waa dhimata yaan laga daba shaqaynin ninkii fidno ka shaqeeya kolley ajashu haddii alla ku talagalo way dhici war nin walowba adigu allaha uga boqo fidnaha ka shaqayn allah ina kala badbaadiyo wixii dhacay waa dhaceene wixii dambana waa la isugu iman doonaa caqligu ma aha inaad mid ilaadeerkaayo oo islaam oo agtaada inaad khaarajiso oo aakhiro dirto taladu saa kuma fiicna insha allah waxaan idin rajaynaynaa in ilaahay caqligiinu soo celiyo halka keliyana si badan baa loo yidhi waxaa uun wanaagsan sidii loo qaadan lahaa ee loo badbaadin lahaa dadka iyo dhulka iyo dhaqanka halkan waxaa keliya aanu ka diraynaa waxa weeye maaha baaq keliya waxaanu ka diraynaa waxaa sharciga islaamku leeyahay dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu ammaanay kaalinta ay ka qaadatay sidii daryeel loogu fidin lahaa dadkii rayidka ahaa ee ku dhex yeeloobay dagaaladii ka dhacay deegaanka dhumay ee gobolka sool cabdulaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii ay ugu dambeyn ay ka xoreyn lahaayeen maleeshiyaadka shabaab kuwooda ugu tirada yar ee iminka ku sugan qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose warkan waxaa kismaayo inooga soo diray aadan axmed salaad
saraakiishana ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan taliska qaybta afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada jubbaland ayaa bilaabay qorshayaal kala duwan oo lagu doonayo sidii kooxaha nabadiidka looga saari lahaa deegaanada ku dhowdhow degmada jamaame iyo sidoo kale isla degmadaasi oo haatan ciidamadu ay ku dhow yihiin degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose taliska qaybta afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo aatay booqday ayaa saraakiishu waxay inoo xaqiijiyeen in xilligan ay socdaan abaabul xoogan oo ku aadan diiwaangelinta iyo tirikoob ciidamada la xidhiida iyo sidoo kale sidii ciidamada ku haray magaalada gudaheeda looga soo saari lahaa islamarhaantana ay qayb uga noqon lahaayeen howlgallada ka soconaya deegaanada dhulka waqooyiga ah ee gobolka jubbada hoose korneyl cabdiqaadir ibraahim isaaq oo ah taliyaha qaybta afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka ee jubbaland ayaa faahfaahin ka bixinaya qorshayaasha ku aadan sidii kooxaha nabadiidka looga saari lahaa degmadaasi
saad ula socotaanba waxyaalo fara badan ayaa jiray ee qaybtan ka jiray waxyaalahaas waxaan u malaynayaa hadda inaan ka soo gudubnay hawsheennu ay u badan doonto in yacni waxaa weeye ciidanku uu dhaqaaq sameeyo bacdamaa kala daadsanaantaasi waxyaalo fara badan oo experience laga qaatay waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan loo tababaray inay cadowga la dagaalamaan inay xuduudaha ilaaliyaan inay qarannimada mataqaana iyo calanka ay difaacaan kuma salaysno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wax barnaamij siyaasadeed la yidhaahdo oo ay ku shaqeeyaan ma jiraan waxa ay ku shaqeeyaan waxaa weeyaan awaamiirta qarannimada ah ee ka timaado dowladnimada salaysan dowladdu waxay u dhisan tahay qaab yani waxaa weeyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleed ciidamada dhexe dowladda dhexe ciidanka national security ah wuxuu la mid yahay yani waxaa weeye hadba meeshu uu taagan yahay iyo gobolka uu waajibaadka ku leeyahay inuu ka dagaalamo cadowga cadowga maaragtay uu kula dagaalamo ayuu waajib u leeyahay inuu mataqaanaa sida ay tahay inuu howlgalka ula fuliyo gobolkaasi ciidanka hadda ka hor waa kala daadsanaa ciidamadu waxay leeyihin nidaam tactical ah oo ay ku dagaalamaan aadan maxamed salaad raadi ay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
wararka caalamka ee raadiyo muqdisho uu idiin hayana saakay waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa waxa ay ugu baaqday sacuudiga in uu joojiyo dagaalka uu ka wado dalka yemen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo waxa ay horseedeen waxyeeleynta dadka shacabka ah dowladda maraykanka ayaa waxa ay ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo dagaalada ka taagan dalka yemen kuwaas oo dhaliyey xaalad biniaadminimo ee xaaladii bini'aadminimo ee ugu xumeyd dunida xogayaha difaaca dalka maraykanka james mattis ayaa ugu baaqay dhammaanba dhinacyada isku haya colaadda yemen in soddon casho gudahood ay heshiis nabadeed gaaraan dhanka kale xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka mek bombeyo ayaa waxa uu ka codsaday sacuudiga in uu joojiyo duqeymaha dhanka cirka ah oo uu ku beegsanayo maleeshiyaadka xuutiyiinta gaar ahaan deegaanada ay dadku ku badan yihiin maraykanka ayaa lagu hayaa cadaadis ah in uu joojiyo taageerada uu siinayo isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ee duqeymaha ka wada dalka yemen khubarada khubarada ka tirsan laanta qaramada midoobay ee u qaabilsan xuquuqda aadanaha waxa ay sheegeen in diyaaradaha dagaalka isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo ay dembiye dagaal ka geysteen dalka yemen warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa inoo farsamaynaya cabdisalaan mukhtaar anigoo ah cabdulaahi kulmiyena waa idinla socodsiinayay saaka intaasi ayuu inooga dhan yahay haddee ha yeeshee cid allaale ciddii tabaysa in ay warka dib u daalacato waxa ay kaga bogan kartaa bogga aynu ku leenahay internetka cinwaankeenuna waa radio muqdisho dot net nabadgelyo